bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaariha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo isinkula dareerasan hamiinka sacadun oo kale warbaahinta warsan markila kureebo hamiinnimada jimaada ee sabtaga hoydaasa hamiinnimo talaadu iyo arbahagalaayta taariikhdan iyo keyadinta tumiyo toddobada bili saddexaad sannada labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkan kadheegi doontaan hoo ilaahay karaal nagadan weliba ku mid aha guddi isku dhaf ah oo ka kooban culimowdiinka magaalada baydhabo iyo wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo la magacaabay kahorseedooga cudurka koronafirus barnaamijkay ku dhugunsudi doontaan kulan iyo haqabanqaabeen culimowdiinka magaalada baydhabo oo guddigaas oo geegala ka magadhoway saasaato weliba barnaamijka ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaalnagad maamulka degmada baydhabo oo amaraha ku saare baawurta waaweyn ee magaalada baydhabo dhex maraayan maalintii barnaamijkiiya ka dheegi doontaan go'aankaas iyo weliha ka eediyi geega in maamulka degmada iyo hasaaraan saasaato weliba barnaamijka ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaal nagda wasiirka shaqada iyo arrimo bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya oo madaxweyne dani kocodsaday inuu soonraha magaalada muqdisho wallonku goboda khilaafkan dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya maamul goboleedka puntland barnaamijkay ka dheegi doontaan shirki wadatashiga maamul goboleedka puntland oo geegi laha afmeeri saasaato weliba barnaamijkaana ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaana maamul goboleedka galmudug oo warha ku saara imtixaanaadka fasalka siyeedaad ee sana dugsiyeedka labada kun iyo labaatanka ilaa labada kun iyo labaatii kowda barnaamijkay ka dheegi doontaan saasaato weliba barnaamijkaana isinka gudbii doona hoo ilaahay karaanagda maamulka hirshabeelle oo warha ku saaraya amniga guud ee deegaanada maamul goboleedka hirshabeelle barnaamijkay ka dheegi doontaan wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedkaas oo ku hadalay arrimo ku mid ah arrimaha amniga dowlad goboleedkaasi hirshabeelle saasaato weliba barnaamijkaas isinka gudbii doone gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose oo ku hadalay ciidamada dowladda oo la wareegay maalinta shalay haytay deegaanka janaale ee gobolka shabeellada hoose barnaamijkaasiin ku gudbii doona qodobadaas iyo walaagahaniisaadiya dheegi doontaan hoo ilaahay karaanagd weliba barnaamijkaasi saarintan isinkula darirsiaano maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleele dhinac sanaadan weliba gacanweyn ku jeysida haye cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan mar kale mar lamaad waxaa ku dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan hamiin faylinkolka kaleeta khiyaaree barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan ha ka dhowaada masaajid jaamaca ee magaalada baydhabo weliba geega ka qobsoomay kulan iyonaska kooyeen wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo culimaudiinka magaalada baydhabo welina kulankun ka saabsanayay koo guddi ku kooban culimaudiinka iyo wasaaradda caafimaadka laha ku xuli guddigaasi toolan xil saaray ka horseedoga coronavirus oo la sheegay in kiisas dad laku helay iyo hadeerin gudaha magaalada muqdisho caasimada dalka waana ku mid ee culimaudiinka magaalada baydhabo kulankaas markaa dhammaaday weliba la hadaleenga warbaahinta waybaa fadhiine masaajidka jaamaca ee magaalada baydhabo culimaudiintadiinka magaalada baydhabo inaskooyan runtii weylnisakooyay arrin caam ee yeelnisakooyay geeka weyba fadahaayana culimaudiinka magaalada baydhabo inay ku hadalaan dhibaatooyinkan adduunkao dhanba iskula qayliye gaar ahaan hata magaalada xamar laka sheegay lanku mid ah soomaaliya inii laku heli marka way fadaane baaq culammada magaalada baydhabo ka saabsan ini uuna ha ku saarana cudurkaas dadka ka wareereen kalimaad badan dadka jahwareer badan ku dhex teegan dadka dad wareersan nagiyin culamaaodiinkii marka waybaa la gudboona inay dadka iyo jihada iyo la gudban in sheegaan insha allahu tacaalaa culamo badan fadhiyada geeka masaajidka jaamaca ka kulungni way fadaane weynaha magaalada baydhabo gaar ahaan inuun la hadalna guud ahaanna soomaaliya intii codkaana jeeraw dal iyo jawadu haddii ilaahay era marka kelimadaasa bilaawadaana culamo wiigan roogda shee tawfiiq haddii ilaahay era alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin amaa bacdu ikhwaanis sheekh cabdilqaadir arriwu bacdi shay una arrintun arrinuna difaaco koran ma ee ilaahaylay difaaco koran laakiin may lana faray bacdi shay adkaaro lana fari aniguse ilaahay inta la rocna bacdi shay diintisuna bacdi shay ilaahay ka tuugna taasa yaa lana fari ilaahay maaray fafiru ilallaahi jamiican ari ilaahay miil lanka rooray adagaaso isantaanka seeray raasam ee laakiin adkaaro fafiru ilallaahi ilaahay la magangala ilaahay la tuugo itisaam ilaahay laka dhalbada ara dunuuba badati dunuubhooba badat walbadan dadlak ibtilaaye udura rijisaa qurun ee baadisha gaalolankaay gabalyaali samaawiya iyo dadaka degay hooba ilaahaylaka aasi arlaada macsii walila fadaay meeli fadaas ya deerti umadoogay mariidaka bolaa lan helaagay dadka liwaada lan helaagi dadka suusa lan helaagi dadka osdhammaayo lan helaagi bacdisha hortaanamay roogi jaray nama manujaan le raw arlaada dil i qartali i fisaada ka suubiyan nimankii wal tirtiri unu ilaahay bacdishana abuuri ununa sidii manujaan fadhiya un iska falaw haayna geeki langa jar waa kooba bari inta walka dili alxamdulilah leh walbili dila isun alxamdulilah leey taasna alxamdulilaahi waleera korama ee dhibaatada dhiiga turaabta bacdisha laka waraabi may kale liyaabnay dawka inti roob haytay qubati bacdisha qunluudna hadoo la sharabi roobkii geegta maarsisi dhagati araga haytan dunuub oma takaatifee badatiyana haayta anama erafadeetiyata masjidka ka eriyaa horta awalan ani masjideed kale noo qaadadaano masjid jaamac geega qur-aanka lisfariileroo qur-aan malahray hoobleera madilahe sawma walkalmajar ilaa qur-aan layla akhriyaa ilaahay rasuulshii mayn eray igra'uu buyuutakum suurata albaqarati mankii baqaralanka akhriina mayla to'ila rey qabri la to'i laa tajaluu buyuutakum kalqabri faqra waa akhriyey suurata albaqarati ka akhriya leri ini suuratalbaqari iyo bacdisha antiignanak bacdisha isti'aado badan la gala du'aaw yuunus nabi yuunus madi malaay dhun'yi badi mugdi'ye malaay kaloys mugdi'ye sida mugda hadaw isdhah gale allaa ilaaha ilaa anta subhaanaka innii kuntu min adaalimiin ari ilaahay bacdisha farajasi bannaanka laantuuri ti isimka sida ogdiinka maka dheeradaw ilaahay lantallar waa masjideedi kaleana siinana bacdisha wali ulmaadaka derdaaranti la faro lisfaro ilaahay lantawaalo udurkaasi udur yarma ah may fiiriye doorbanago ana qabya fiiriye raabta kaabadiyo shireeriya gabadhayaallo dadna in roogne lakashaltabay arage umradiin haado walhidi dhibaatada horta dadkyoba iska saadiyeen walgaalo lakridi jariya islaankii ka dhiyowhay ilaahay walaas intiin moodi lamaadi lan hadda laka aragayn ilaahay meelaka gundhuda un ilaahay taasa antalla ru'aan yatka tuugan asmaa'adiisa bacdisha ka migan galaan ilaahay tuugan udduuni astajib lakum ilaahay saasa ari qur-aanka mal akhriyaw madilar nabaga baas hijaabay intiisu muqdataanka galantiiska akhriya madiyay ka bilaaway korshii mariyaay hataa madii sakaraad hayna hadoo saasa suubiya lari sidii haadiita ka aragni qur-aan mal akhriyaw mal araw ilaahay rasuulshii ma eray bacdisha nabiguloob ummatiis dajaal aan ka digaayari fadna dajaalka wiin mal aragaw dajaalka oo basintiyaana noola siin kooy waana hajiijun lahu anin la dooday wari wa ama haddii aan lii qoblooda bacdisha suuratalkahfi tumanka aayadood ee welsha iska ka akhriya mase aakhirshe qur-aanka hijaab walbadan allaka hijaabee qur'aanka un ilaahayna sii baadisha kariimka ilaahay ka tuugnaan saasa irafadi hal tawaaldo'oy sadaqaan hal badiyoy ana saasa derdaaran fadi walkalamahayn wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ee geedka oo taariikhda todobadii bili maarse la rooga ee culamaudiinka iyo dhakhaatiirta dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo mas-uuliyiin kale ku socdaan wasaarado dowladda yaa may ku kulmeena masaajidka weyn magaalada baydhabo shirkaaso iyo inisku weereen culmaada maamulka masaajidka iyo inisku weereen arrimaha linkatalgal shirka lakuka hadala may haayana arrintan hata caalamku dhan saamaytay si gaar ahaaneed waddankaanoona lahaka sheegay oo coronaviruska ah iyo mowqifkii laku qaadar lahaay culummada iyo dadkii meelo ka shirima isla kaseena inay guddi isku dhaf ah oo culummadana ku mid ayiin dhakhaatiirtana ku mid ayiin dowladdana ku mid ata oo arrintaasay sidii liinwajaha lahay si shareecada islaamka iyo diinteen waafaqsan liinkijiday lahay inay aragdeeda macnaha go'aanayoo lay hasaaran go'aanadaas lay markaasku damba umuti la deersii la kafaafi marka shirka boyntigan ku muhiimsan ha ku bahimay waaye abuurista guddigaasay iyo guddigaas in lagu kuwar sugo iyo go'aanaduusu ha ka baxo marka insha allah may kuwar sugu doonaa guddigaasay iyo wali ha ku bax guddiga waal hasaaray guddiga waal hasaaray culimmadaa hasaartay marka insha allah guddiga hoolgale usuna waa yacni doorjay qaado doon haddii ilahay karaal nagal
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد geeka oo tomiyo todobadii maars lama kun labaatanka may laka kulameehe ka kulanneehe masaajidka jaamaca kadib madii guddiga masaajidka anweeri culimmada iyo dhakhaatiirta marka markii la kulmay kubacda may iidlanku hadallisdhaafsaday iidlanku hadale wali ha ka ororay sunnada nabiga sal allahu calayhi wasalam cudurkan iyo haddii wabaa iyo cudur caama hosada dhi walbadan alla falanqeeyey liska baraariji kulankii liska tawjiihii wali bulshada lan jeedii lahaay culamo ahaan culummada jeedii lahaytayna walbadan la sheegay dhakhaatiirtiina naftirsho waliyo xogeyo haayano ilaa haddii haayano dhakhaatiirtii baydhabo ka noolaytiyoon ha gudbiyeen culimmadina axaadiistii iyo aayadihii qur-aanka iyo ha ka oroori yoon ha jeediyeen isweydaarsigaas lisdhaafsaday waliba ka saabsanaya cudurkun hig caafimaad iyo higdiineedba markii la sameeyo kubacda meelaha ka gebagebaayay yo weli masjidka la rooga in guddi la hasaara dadka hordhaan walin isla weeray badanaayeen marka si hollan hoolgala guddiga la saaray guddigaas oo shaqadiis ini nagada doonta la filow inay bulshada wacyigeliyaan go'aano la qaadada haddii nagadaas muxaadaraad oo ilaahay ini lanka toobasheena in istikfaarta la badiyo sadaqada la badiyo waxyaabihii oo ilaahay lakuuka tuugo lahaay in lanka ka dhawaada lahaa inuu iscudurkun dadkuuka badbaadiye ah haddii nagata sadaqada nagata iyo walilamidaba in muxaadaraad nagata dhinigo ah dhiniga kale oo wacyigelinta caafimaadka ee dhakhaatiirta cilmiga dhibiga mise caafimaadka geekisuuna wali xog u sugan ee laku haa cudurka nooc j virus i oo halis ah bacteria virus initial in dhakhaatiirtan in sheegahayan xaaladda geeka ka suganyimay waa ku horseesha iyo iswacyigelin badan iyo hindhafeedanaan badan iyo weliba go'aanadii laku qaada fadmiiloolaka kulumow iyo qaabka lana isla dhaqmow iyo haddii karantiil nagadaasa la suubiyo ilaahay maniin qadaro in habata lacalla haddii qof laka arga sidii la weelan lahaay arrimahaas oo dhan yaa laku hadalay hada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah guddiga masaajidka jaamac iyo culimmadan antaha ka kulmiyeen gaar ahaan tumaneeyo tumaneeyo guddiga ah inay hasaareen iyo sheegahayan marka ma indhaafay tafaasiila guddiga iyo xubnaan magayaalsha iyo tiradiyo iyo waxoogaah may ogaaday mase andhaafanaha guddiga masaajidka jaamaca
qaybogaheer barnaamijkan iyo la dareertan akhyaaray maamulka degmada baydhabo waliba iyoona go-aan ha ku saareen baabuurta waaweyn ee dhexmaro magaalada tan baydhabo gaar ahaan booydo shidaalka iyo baabuurta xamuulka iyo oona go-aanka ha ku saareen haayikoolka mamnuucay baabuurtaas uweyn in maalintii iyo lanka arooga korno gudaha magaalada baydhabo balse xiliyada hamiinkii iyo hagalo koran gudaha magaalada islamarkaasna booydo shidaalkana iyo xiligaasi toygadii koran shidaalka iyo sheenan xarumaha shidaalka ee magaalada baydhabo xogeeyaha dowladda hoose ee degmada baydhabo oo ah markun warbaahinta la wadaagi iyo waliba hadaladiis ku mid ahay geedkan emay intikin ku eramnana in awaamirku biina baawartun xamuulka waweynka oo gaar ahaan han shidaalka sheenayan booyado marku maylin baahaya in booyado iyo hamiinka dejiyaan maalin booyad oo shidaal dejiyaas ina dhinhan yalimbaahanyi lan alla lankii geedkan hadalkay dhugunsudahay may baan sheegay in isu isku ilaali maadaama magaalada winati jaamcita meelarayo ismashquulka aid in badanyi dadkina badadaan bajaajyadii iyo meelarayo isu dhoweeyaalkii iyo baawartii gawaaridii yaryarkii kale adeeg haayeen aid in badanyin baawartun kalena eed inweynin oo meelarayo ismeelelada kaleera dhulwiinba iyo qabsadaayaan marka meel maybal ku yaawa in isu lanka ka dijiyahay baqaarka baqaarka isku dijiyahayona oo dhinisha maqaayaka yaala marka haddii booyadaas dabqabada mayba waa dhibaato weyn eedan sheegnaa marka tan una haddi ku dagaalamahayn mayni baawar diida manoo ah ini shidaal magaalada linka dijinena manoo ah laakiin mayba noo etaa ini magaalada tan dhibaatadii nin gaabata waayo geegkan dabdamiska un hanin roorama qabna isinba ogsantiin xaaladda ni isku akhranta booyad shidaale oo geega kale gubadii dhabshe eedan lata marka dhammaanmayba kala dardaaramaan dadka baqaarleyta oo shidaalka gadaayaan ini baqaarka iyo ka degsadayaan hamiin degsadaan shidaalsho gee waa la eri ini liindejin hob ilaer alakanagada marka dowladda lan alla lankii hadalshe diidoona kolley un mayba aan sheegana ini tallaabo cad un ku qaado doono hob ilaer waayahay marba haddii mudane awaamiirtu waysan saarteen aladareerna magaaladan inay booydo badan oo shidaalkeena cariiri aya marka ganacsatada bakaarantaasi kala hadalana intii arrintaasi waa laku bedel maya hadda kahor ma kala hadalna laakiin waliyariro liinsho sheegana jiraan laakiin awaamirta geeka kan ele habati ini markuun aragnay xog warays una hasuubini magaalada ka dhex soconi marka ini dhibaato weyn ita un ogaani markaasaan sheegahayna ganacsatada iyoona kulley dad walaalyaasha ee ganacsi laleeyin meelihi waa laka dijiyahayaan dad badanaa degan dad badanaa ka dareera marka dhibaatada inkuwiino geeka kan e iyo dadka saamayaas lanka sugaya booyadole waa laku dereya laakiin muddo kale ka dhebtoodaas yaa iidan badan marka markuuna fiirini ini dhibaato weyn ata hamiinkiiba magaalada faraaqe ata saddex saac laba saac barwala ku dambooy mayba waa eed iyada magaalada faraaqan ata xilligaas hoba isku degsada erlanka iidan anfacaas xilli qowabamu waqti kuleelena ma-e marka mayba kala dardaaramaana inay arantaana iyo fuliyaan dowladdii waliyo sheegtina hoos kooyaan inii meel araayos hadalkaas noo qaadaan noo cajibaan rajaan hobilaa raalkanaya waayahay way sheegday inay booydo shidaalka hamiinka iyo la dejiyo oo bakaareeda iyo shidaalka hamiinka degsadaan marka hamiinkina inta badan dadka waliba sheegaan qaarsho inay amniganan iska hadlahay kahor marka arrintaas may kulata
hamiinkii shidaalka meel araayos arantiye aran caadiya ma maybaan lin baahanya inii hadalka dowladda hoose qubaha ini lin hogaansanaado hadalku bedelan maylaraa shacabka bislakooy dhibsheelata unin walaa un andanayahanya shacabka umaoshima maylaraa ganacsatadii yaan danayahayna marka iyona ini hadalka kiisho iyo maskaxda tiidoo le anfiirana oo shidaalsho hamiinka iyo degsadaan yaa rajaana bilahi raalkanayda waliba jira baawur kale oo mudane oo dhowr jeerna saraakiisha laamaha amniga wala dhan ku hadalayn oo baawur oo hamuul ah oo jidite suuqa gudaha magaalada baydhabo cariiri ka yihiin baawurtaasna ma in qorshaytay maadaama maamulka cusub ee dowladda hoose aysan yatan maysan qorshaysan baawursiya wal hadalen qorshay ma leh laakiin magaalada insha allahu bilahi alkanadiya bas furfuri doonto meele una hadda roogna meel kusii weyn oo fayle deeri doonto laakiin hadda bakaaryaalka gudaanka jarya may fadaan haddana inuu markoo la hadalna oo banaanka bakaara ka suubsada erna baawarti si indareeran meelo fayle banaan ah iniyoo seedan oo bakaar joosiis indareera ka degsadaan magaalada cariiri shee micnaha baawarkoo yar leh handaraano bakaarka bakaarkoo yaro oo iyo anfacawle ka suubsadaan bakaararka bubiyin maba yoon sheegana in iyo baqaar weyn oo banaanka kasoo biyan oo bilahi raalkanagada oo baawarkiisuusan dareer angalaw cariiri inka dhex jarna oo meel wanaagsan ah laakiin magaalada hooba laisla fiiriya leera sheebriyo dhatun gudaan ele laisla fiiriya leera iyada dhibshaan lata marka unin hadda walauna barani saasu laakiin mayba kala dardaarame inay bakhaaryaalka banaanka biyaan keed fayle banaanka kuweeladaan walaamu guda iyo waxaas kaga cariiriyaan ini iyada kumaaramaan oo inta wali eh wal yar leyna gadaan baawur weyn hoobis hagalawn meel fayle oo waasac ah oo iyoona walintaraas alaabtiyo badeecada tiidiona inka dhumaan iniyo ka degsada doona insha allah waayahay maadaama xogayahii dowladda hoose ee magaalada baydhabo adeeta mudane koranbal ganacsiga baydhabo wayla sheegay inay ganacsiga eedda sii korraay dhinaga anshuurta iyo ganacsiga baydhabo koranba isbedelka maasha allah isbedelka iyadaan fayliyey isbedelka walbadanaa ku mid ah una hadda xaaladan walbadanaa kordhini walbadanna meel eraasu sidii hore ma ah reemni marka haddii xaaladun xaaladan xabsaamima ka socoto maasha allah iyadan faylata ganacsatadana iyadan wanaagsanyiin canshuurta iyo walaasha isku dhiibahayaan walow jaraan qaar oo la dhuumadayaan iyo jaraan laakiin walaa kala iyadan isku roy ha ha walka wargeli sheegni iyoon nilshaqayaan hobilahi raalkanagada marka walkala majara laamaha amniga nasdhowna isku warhayna waqti walbaba isla shaqeeyaana kolley dhammaantaanna dad dowladda kuwada shaqeeyahayo ina marka iska dowladiya ina dad shalduban mihini marka maadaama darees dowladeedninka jara ini una isla shaqayno ka qasbagno waayahay adoo fursaddan ku faa'idaysadas mudane ee bulshada hadda kawala darar idaacadda warsan may farayim inaan dara lahayti oo keedan dhinac iyo dowladda hoose iyo ganacsiga guud ee magaalada baydhabo dhinaga dowladda hoose hoobaan ha ku bilaawo mayba kala dardaaramay ini ganacsatada lala shaqeeyo si wanaagsan lala shaqeeyo lanki canshuur dhiibow walishu dhiibow meylaraayisu linka aan qalaweynin una meylaraayisu mayba ningohono waleeraw dikareeto oo heer madaxweynenen yaala shayga wal al walisu eyi baawar hooba eyi hooba meylaraayis xoole eyi welwelbika qoran siyaasani lindhiiba lankan wal iskor saare saaran kan walaha qaado dhammaantaan isla wada shaqeyno idan rajeeya ganacsigana maasha allah sun iyadan ku warhayaan safaylanin la shaqeeyahayaan ganacsatada dad wanaagsan ka jara dad hungna ka jaraan laakiin intii hadda una ku arag dad ka wanaagsan aan badan marka alxamdulilah
ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة durdur hareeraha iyo dhuldoog leh dad adduunyaba waa isla wada daneeye daawona saasaabtii doorfayla waa isla wada daneeye duuri hamiinkii daalanay dadayaay daawo dhab e deertii muraadka may daliilan e diinkii quraamad haruunakii kagadaawayaw daarul abraar daartii quraansaarka yaa hadda la furi ashidanti maay haddana udura hadda galangali abshirlay ma aha macal ijaabuu iil hoo qabtay udurkii adakahaay abshay waysanayti eebigay hoon diidnaba eedan ka daaway sidaasee deer harunta quraansaarka ee daarul abraar isku dha'i mayle tame e ulmakiinka diyaar ee harunta quraansaarka ee daarul abraar oo kii daawayaayaan tuftig uraamed ii daawo dabiici ah ku suubsan heerbal yacni geedo daarul abraar hoo diigsato diinkii quraamadna ka saar do-aalakii kor agriyobo duulul iyo udur korkawali kuduuganay yooba dabeelo koo rahaayana unku daytoo deer harunta quraansaarka ee daarul abraar udureelkoo ka daawaya oo harunta mayba ku mid aha ilidadka jinniga iyo sihirka hundirmalaanta welwelka waswaaska dabeelo umasawiyaanka toobinka jilba dhuuriga infekshanka kadheew regiyahan raabta bawaasiirka i weliba uduro kale oo iidan fara badanoo aglaga ada diidow meelo lagu ku daawaysadiyo xarunta quraansaarka ee daarul abraar harunta quransaarka ee daarul abraar iyo may bakayaale xarajaadkii hore gobob haan boosaajada buurhakaba wali faahfaaha intaas dhaan kulli hariirka hore shale ewerli hal todobo sagaalun lihidun lihidun ama koorto kale eberli hal sedo afartan lixdan ili konton ishan haddaba bulshooy ballanteen may bua udur eebaga biyeeyada abshay meelila ku helayla ka caafimaad inaguna diigsana xarunta quraansaarka ee daarul abraar ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة
qayboga dhex barnaamijkan iyo weli guda jirna khiyaaray guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan najax iyo weliba ku waramay ciidamada dowladda soomaaliya oo shalaytay deegaanka janaale gobolka shabeellada hoose iyo la wareegeen welina meelasiitay ku suganaayay gacan ku-heyntinaha maamuli jiray ciidamada ururka al-shabaab welina iswarbaahinta la hadalay isfaahfaahin ku biyey la wareegowga ciidamada dowladda soomaaliya ee deegaankaas runtii waa guul usoo hoyatay shacabka ku nool deegaanka janaale oo muddo fara badan ku jiray nolosha mugdiga ah een xorman xornimada lahayn dhibaatada habeenii maalin loogu geysanayay shacabka meeshaas ku nool waxaan leenahay waxaa idin soo gaaray haddaad tihiin reer janaale ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maamulka deegaanka iyo maamulka gobolka iyo taliyaashii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaa laydinka rabaa inaad soo dhaweysaan oo aada la shaqaysaan ood runtii aada garab istaagtaan ciidanka halkaa waxay u yimaadeen inay sharafkiina badbaadiyaan hantidiina badbaadiyaan dhiiggiina badbaadiyaan jiritaankiina badbaadiyaan oo runtii aqoontii ka lumtay carruurtiini dib loo soo celiyo caafimaad daradii runtii deegaankaa ku dhacday muddada faraha badneed in ayadana wax laga qabto caafimaadkii la keeno xarumihii dowladda iyo adeegyadii bulshada oo dhan in dib loo soo celiyo annaga haddaan nahay maamulka gobolka shabeellaha hoose waxaan mar walba garab taagannahay shacabkeena gobolka waxaan garab taagannahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan halkaan uga mahad celiyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo runtii u ballan qaaday shacabka ku nool gobolkan shabeellaha hoose in laga xoreyn doono al-shabaab taasoo sidii loogu talagalay u fulaysa maalinba maalinta ka dambaysa ciidamadana ay horumaro gaarayaan sidaase la mid ah waxaan u mahad celinayaa madaxda qaranka ugu horeeya madaxweynaha qaranka iyo ra-iisul wasaaraha oo iyagana juhdi sidaase la mid ah ku bixiyey in maanta dib loo xoreeyo deegaanka janaale janaale oo shabaab laga saaray macnaheedu waxay ka dhigan tahay in gobolka shabeellaha hoose oo dhanna laga saaro janaale waa meeshii shabaabku ay baadda faraha badan uga qaadi jireen shacabka soomaaliyeed ee ku nool gobolka guud ahaan sidaas la mid ah waxay ahayd meesha laga soo abaabulo laga soo diyaariyo qaraxyada iyo laynta shacabka soomaaliyeed waxay ka mid ahayd janaale meelaha laga soo abaabulo shirqoolada lagu dhibaataynayo ummaddan soomaaliyeed shabaab oo janaala laga saarayna waxay ka dhigan tahay caasimadii shabaab in laga saaray meeshii ayagoo caasimadda u ahayd gundhigu u ahayd shirqoolada iyo runtii baabi'inta shacabka ay ka soo abaabuli jireen ee dhaqaalahana u lahayd wax walba ay ka heli jireen in laga saaray waa guul weyn oo u soo hooyitay ummadda soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin waxaan leeyahay hambalyo reer shabeellaha hoose waxaan leeyahay garab istaaga ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed haddaan nahay maamulka gobolka anoo ka wakiila madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaan ballan qaadaynaa dhammaan adeegyada aasaasiga ay u baahan yihiin shacabkaas muddada faraha badan nolosha mugdigaa ku jiray inaan haddii alla idmo geyn doono muddo dhow maamulka iyo iyo iyo guddoomiye ku-xigeenada qaar ka mid ah gobolka oo howlgalka qayb kaga jirana ayagana sidaas la mid aan ugu hambalyaynay aad iyo aad aa mahadsantahay
barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo weli la dareertana khiyaari wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdiraxmaan kheyre iyo weliba usa faahfaahin ku biyey xaaladda amni ee deegaanada hiirshabeelle iyo howlgallo ciidamada dowladda iyo ku fuliyeen deegaanadaasi hiirshabeelle wasaaradda amniga waxaa kaga qorsheysan qorshayaal badan oo marka ugu horeysa aan xoogi saarnay in la helo meelaha ay nimanka inta badan isku aruursadaan iyo deegaanada ay gurmadka ka helaan waayo adoo xoog helin weerar ma qaadi kartid dhulna ma xoreyn kartid sidoo kale inta badan markii howlgalo la sameynayo waxaa wada sameeyay dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka ciidamada xooga iyo wadamada taageero sida amisom kale ciidamada dalka jooga marka qorshayaasha hadda meel fiican inuu marayaan howlgalada ka socda shabeellada hoose oo kale mid lamid ah rajanana inay dhowaan ka bilowdaan shabeellaha dhexe iyo dhammaan guud ahaan dowlad goboleedka hirshabeelle waayo nimankan cadowga ah waa meelaha inta badan ay hadeertaan ay kusoo jabeen markii deegaanada kale laga soo saaray ay isugu yimaadeen marka wuxuu u baahan yahay howlgal weyn oo dhinac walba ka socdo cir iyo dhulba in laga gala ah meel fiican hadda howlgalkaas noo maraa anagoo kaashanayna dowladda federaalka hay-adaheeda kala duwan amniga u qaabilsan meel dhowna ayuu maraa programkaas in operationkaas mar dhow oo bilowda hadduu ilaah yirahdo waan rajeynaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan cadowga laga saari doono dabcan deegaanka gobolka hiiraan degmooyinka oo ku badiyaan deegaanada oo ku badiyaan waa dhanka galbeedka galbeedkana wuxuu u baahan yahay sida hadda hore aan kugu sheegay qorshayaal badan maalin dhoweed saad la socotaan ciidamo badan oo macmuusliyada deegaanka aan ku abuurnay oo qaarkoodna ay is abaabuleen qaarna aan anaga aan ku abaabulnay ayaa jiro ciidamadaasna waxay hadda sameeyeen howlgallo badan cadowga ayay gudaha ugu tageen waxaa ka mid ah degmada ceel cali in isbuucii lasoo dhaafay horaantiisa dagaal ka dhacay oo aad cadowga ugu jabeen oo dhibaatooyin badan loo gaarsiiyo oo dad weliba saraakiil sare laga dilay ciidankii macmuusleedan waxay markii dambe waqti dambe oo xilliga saqda dhexe habeenkii ah gurmud ugu tagay ciidamada hirshabeelle iyo dowladda federaalka oo iskaashanayo gudaha waxaa loo galay cadowga dhulka ay haystaan waxaana alxamdulilah laga soo saaray raggii weeraray rag kamida oo dhaawacyo soo gaaray iyo weliba meedadkii nimanka maleeshiyaadka deegaanka haystay marka taas waxay muujinaysaa in maleeshiyaadka ay marba dhinac u gurguuraan laakiin aysan ahayn in awood badan aysan aysan haynin marka waxyaabaha aan rajeynan waxaa kamid ah deegaan walba oo ay nimankaasi ay ku badiyeen ama isleena way isku aruursanayaan haba ugu badnaatay galbeedka gobolka hiiraan iyo dhammaanba labada gobol hadduu ilaahay yiraahdo waan rajeynaynaa in obreshkaasi sida ugu dhow oo bilaawdo bisha ramadaan ka horna aan rajeynan in deegaano badan la gaaro haduu leeraa maxmuusley fara badan ayaa joogtay haddee noqoto shabeellaha dhexe oo cadalay erideeda maxmuusley badan ka dagaalami jirtay hiiraanna dhanka maxaas dhulkaas maxmuusley is abaabusha ka dagaalami jirtay sidoo kale hadda galbeedkana aad iyo aad ugu bilaawdeen horta ciidamadaas maxmuusleyda ayagaa is abaabulay waa dadkii deegaanka sidaa aa sheegtayba lagu qasbay wax aan diinta aan ku banaynin oo dhac iyo boob ah taas ayagoo ka duulaa ay nimanka iska dhiciyeen in badan waa rajeynayaa in wax badan oo gaabis ah xaggooda ay tabanayaan laakiin annaga hadeertaan waxaan sameynay in horta isku xirnaan annaga iyo ayaga aan sameyno waayo markii ayaga duulaan qaadayaan ama lagu soo duulayo haddaan annaga ka warheynin oo deegaankaas dagaal oo ka bilaawdo dabcan aan la gaari karin ama qorshe aan loo dejinin waad dareemi kartaa dhibaatooyin badan meesha kasoo gaarayo laakiin hadeertaan sida hadda aan ku sheegay in loo gurmaday oo la weeraray oo deegaan gudaha loo galay lasoo saaray ciidamadii guusha soo hoyey oo cadowgaasi deegaankooda kusoo gumaaday meelaha ay joogeen ku gumaaday waxay kamid tahay qayb kamid ah in wada shaqeyn ay dhacdo sidoo kale waxaan hadeertaan coloolo u wadnaa in macmuusileedaasi ay helaan adeegyadii ay u baahnaayeen tusaale ahaan inay helaan rasaastii iyo hubkii ay ku dagaalami lahaayeen in dhaawacyadooda meel meelihii ay keensan lahayn loo diyaariyo in laga caawiyo dabcan dad iska socdo oo nolol u baahnayn ma jirto in laga inay helaan dabcan in adeegyadii kale ay nolosha u baahnayd sida in saadkii raashinkii iyo daawadii laga taageero arrimahaasna hirshabeelle iyo dowladda federaalka in badan ayay howshaasi ay wadaan iyagoo la kaashanayo wadamada xagga ammaanka ka caawiya dowladda soomaaliya oo caalamka beesha caalamka ugu waaweyihiin waan rajeynaynaa in macmuusleyda iyo annaga oo qorsho ah haddii aan cadow wajahan in wax badan aan guulo badan ka keeni doono dhaliilaha hadda la sheegana dabcan waxay ku yimaadeen iska warqab la-aan iyo howlgallada qaar oo annaga la socon oo aan maqlayn in deegaanada qaar ay isku qabsadeen maxamuusleyda iyo iyo ciidanka cadowga ah laakiin hadeertaan maxamuusleyda ugu badan hadda deegaanada aan soo sheegay joogo ay ku dagaalamo ee isku abaabulay sida gaarka ayagana waxay ahayd qarankan iyo naftooda iyo sumcadooda ayagoo difaacana isku abaabulay annaga waxaan la sameyn xiriiro waxaan rajeynaynaa in insha allah wixii hadda ka dambeeyo howlgallo midaysan oo annaga aan ka warqabno ay dhici doonaan iyagana ay ka warqabaan si cadowga uusan ugu faa'iidaysan kala daadsanaanta iska warqab la-aanta annaga dhexdeena ah dhagaxa dahabka ah ee la sheegay waxaa laga hela horta degmada xil cali degmada ceel cali siaad la socotid dhagaxaasi nimanka cadowga ee al-shabaab ayaa gacanta marka koowaad ku dhigay nimankii cadowga ahaa dadkii deegaanka ku kacay dad badan oo meeshaas dhib badana ka dhacay oo gacan ka hadal ah oo nimanka cadowga xataa dad loogu dilay ayagana dad masaakiin ay ku gumaadeen intaas kadib sida noola sheegay annaga waxaa nimankii kasoo qaaday niman ganacsato ah oo keen magaalada muqdisho waxaa haddana gacanta ku hayo hay-adaha amniga ee dowladda federaalka waxaana xiriir lagala sameeyey maamulka hirshabeelle iyo dowladda federaalka way ka wada hadleen dhagaxaasi dabcan dhagaxan wuxuu kamid yahay kheyraadka dalka dadka hadda soo qaadana iyaga naftigooda waa baaritaana dabcan lagu sameeyey dad ganacsata ah oo shabaab ayay kasoo gatay iyo inay yihiin dad iyaga shabaab u gadaayo oo u beecinayo oo dadkiina in dib loogu dhibaateeyo inay ka shaqeeyaan laga yaabo marka annaga baaritaan kama hordhaceen wasaaradda amniga oo ka wakiila hay-adaha fulinta ee dowlad goboleedka hirshabelle waxay ka horsugeysaa hay-adaha ammaanka dowladda federaalka oo hadda baaritaan badan wado haddii la cadeyna in ganacsataas ay soo gateen lama dulmina insha allah waxaan rajeynaynaa inay xuquuqdooda iyo maalkii ka galay la helo si kadib kheyraadkii kasoo baxay dhulkaasna dib loogu celiyo marka shuruuc badan oo dastuurka iyo xeerar badan oo laga soo saarana way jiraan kheyraadka dalka kheyraadkana sidiisa wax kawada hadli karo laba dowladood ama maamulka markaas dhisan iyo dowladda federaalka ah dabcan dadka ganacsatada iyo shacabkana waxay leeyihiin wixii ka galay in dabcan faa'iidadooda iyo wixii ganacsatada dabcan markii dhibkan oo dhacay oo dagaalka oo dhacay dhagaxa wax aada u culus oo ahaa deegaankina waxaa gacanta ku hayay nimankii cadowga ahaa macmuusleedii iyagana waa dagaalameen dabcan dagaalkana wax waqti badan oo socday oo dad badanna waa lagu baabiyey meesha oo kasoo gala waxaa waaye nimankan waxay xiriir la sameeyeen markii nimanka cadowga ahaa ee meel walba iskaga soo gurmadeen oo gudahooda markii dambe kusii dambe gacanta dambe ayaga kusii dambeeyey waxaa markii dambe soo qaaday niman deegaanka u dhashay iyo niman kaloo ganacsataa
intii bagaale adduunyadu caafimaadka anku horeeye ogaada maankay medical center maga maskiin mayka eh maal mawlaadaygaba maankay medical centera koy isbitaal muhiim e koy malab saafe e lang aragaw malaalo ma aamayo maygaal lang aragawna muhi soorma ka aamaw maankay medical center isbitaal mooladii inka damboyti eh galabshay laama meriyaa daawadiis maashaa'ilah ewa megal ibilaan dhatiyo ku faa'iidaysineen bulshoyi maankay medical center maliil mawlaaga aafiyay ilow waliimoodba anfuune marle la daawayawlay ee maankay medical center ankoey megali bilaan dhatiyo ku faa'iidaysineen maankay medical center maankay medical center way basiin haaye ditoor cudurada guud daawayoso walshileedisley lahandoorey allahanka deegi ka aalas megal ibilaan daawayowsho takasusay alla indeershi bulshoy hadeerakooya maankay medical center maankay medical center wayba kale diyaarsiinka ah shaybaar casri ah oo noocyada inkadambooyin ah lakooka baaraw dhammaan dhiigag iyo dheecaanada dadka sida dhiicaanka dhalmalaanta melelka iyo bilaanta dheecaamada laku ogaadaw burooyinka dhuunto galaayan bursteetada kaadamaran giiraw iyo baaritaanka lamaadlan isguursadan fadaayan sida ditoorka cudurada guudhaan kombyuutar oo usuun cudurada guud ah waa meelo diyaarsiinka ah iyo weliba ultrasom oo eekii uurka jarta baaraay farmashi durdur ee daawo ayo nooc laku helaw daawaynsheena lakusalsheeni turki uk iyo masar ya meelo diyaarsiinka eh bulshoy hadeerakooya maankay medical center maankay medical center wayba kale usileya qiib gargaarka deg dega eh casri aho
qaybogadhex barnaamijkan iyo la darirtana khiyaari wasaaradda walbarashada maamul goboleedka galmudug weliba iyana kodhobaaqday in la qaado doono imtixaanka fasalka sideedaad oo sanadkii lamaad wasaaraddaas xiriiryan qaado doonta welina iyo sheegana wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka galmudug in wasaaraddu iyo amarka biyas in imtixaanaadka dhammaan dugsiyada dhexe iyo diyaar nagadan maanta taariikhdu tahay toddobiyo tobanka bisha saddexaad sanada laba kun iyo labaatanka waxaan rabaa halkan inaan ka cilaamiyo imtixaanka fasalka sideedaad ardayda reer galmudug ee way qaadayso wasaaradda waxbarashada sanadkii labaad waan rabaa in halkan ka cilaamiyo haddii ilah yihahdo imtixaankani wasaaradda waxbarashada waxay qaadaysaa sanadkii labaad waana runtii juhdi ay wasaaradda waxbarashadu gelisay in imtixaankaas la qaado waxyaalaha sanadkan aan guusha le waxa weeyaan in yani wasaaradda waxbarashadu ay si dhaba u dhaqan gelisay manhajkii ay ardaydeenu ay dhiganayaan muxuu ahaa hal manhaj ama hal bug ay wax ka dhiganayaan taasoo suurto gelinayso in wasaaradda waxbarashadu ay qaado imtixaan dhammaystiran oo boqolkiiba boqol mas-uuliyaddeeda ay qaadatay wasaaradda waxbarashada galmudug oo ardadeena laga qaadayo imtixaan isku mid ah oo centralized ah waana guul runtii usoo hoyatay bahda waxbarashada ee reer galmudug iyo dowlad goboleedka galmudug waxbarashada galmudug runtii waxa weyaan waxaana dhihi karnaa waxaa lafdhabar u ah imtixaanka imtixaankaasoo muujinayo ama qiimeynayo meesha maanta ay waxbarashadeenu ay marayso waxaan rabaa halkan inaan maaragtay aan dardaaran uga soo jeediyo ardayda reer galmudug iyo waalidiinta iyo dugsiyada waxbarashada galmudug inay u diyaargaroobaan imtixaankaas fasalka sideedaad ardadeenu ay gelayaan haddii ilah yihahdo sanadkan oo wasaaradda waxbarashadu ay qaadayso imtixaankaasoo dhici doono soddonka bisha may ee sanadkani annagoo markaasu fiirina duruufaha jira ee muxuu ahaa hadday noqoto imtixaankii fasalka labayo tobnaad ee dugsiga sare xilligii rabadaanka uu kusoo aadan muxuu ahaa bisha abril dhammaadkeeda iyo muxuu ahaa in imtixaano kale ay jiraan sida imtixaanka naqliga oo kale waa waxaan ku adkaynay inuu dhaco imtixaankaas haddii ilaah yihahdo soddonka bisha muxuu ahaa shanaad ee sanadan runtii waxyaalaha farxadda le waxa weeyaan in muxuu ahaa reer galmudug maanta u diyaarsan yihiin imtixaankaas dhammaantood inagala qayb qaataan maadaama uu yahay mas-uuliyad aada iyo aada u weyn madaxda sare ee muxuu ahaa galmudug sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku waxay noo ballan qaadeen inay mahid iyo hoob nala kor taagan yihiin si muxuu ahaa imtixaankaas uu u dhaco si muxuu ahaa taxadar leh oo sharaf leh imtixaankaas ugu dhaco haddii ilah yihahdo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan bahda waxbarashada oo nagu maaragtay garab istaagay inaan imtixaankaas u diyaargarowno maadaama sanadkii labaad aanu qaadayno waxaa shaqo runtii haween iyo maalinba u taagnaay imtixaankan sidii lagu qaadi lahay xogta si lagu soo xaray lahay sida ugu dhakhtiyaha badan muxuu ahaa wax walba loo astay dhici lahaayeen waa guddiga imtixaanaadka ee wasaaradda waxbarashadu maaragtay ka shaqeeyey inay maaragtay shaqooyin shaqo aada iyo aada runtii u qurux badan ayay ka qabteen ayagana mahadcelin gooni ayaa ujeedinaya cid walboona garab istaagtana waa u mahadcelinayaa runtii waxaan kaloo rabaa inaanan xusuon ka tegin wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya oo runtii ayaguna laftigeedu shaqo aada iyo aada u qurux badan nala qabatay in mas-uuliyaddaas aan maaragtay sidii aan u guda lahayn ayaga laftigooda shaqo aada iyo aada u qurux badan runtii ay nala qabteen waan u mahad celinayaa runtii waxyaalaha kaloon raba inaan ka hadlo waxa weeyaan imtixaanka kani waxaa gelayo arday ku dhow afar kun iyo shan boqol arday oo rabno haddii ilah yihahdo sanadkan inay ka gudbaan fasalka sideedaad ayagoo u gudbaya dugsiga sare ee galmudug wuxuuna ka dhacayaa ugu yaraan shan iyo labaatan xarumood ayuu ka dhacayaa iyo laba iyo toban degmo oo kamid ah degmooyinka dowlad goboleedka galmudug runtii waa mas-uuliyad aada iyo aada u weyn waxaan ka codsanaynaa cid walba u qusayso hadday noqo lahayd hay-adaha amniga hadday noqo lahayd baxda waxbarashada oo dhan hadday noqo lahayd dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo kuwa babliga ahba iyo ardayda iyo waalidiinta cid walba qusayso waxaan ka codsanaynaa inay maaragtay nagu garab siiyaan si mas-uuliyaddaas mxuu aha aan u guda lahayn haddii ilaah yiraahdo aan dhici lahayd mxuu aha in dowlad goboleedka galmudug ay sanadkii labaad qaadayso imtixaan maaragtay midaysan oo maaragtay ay ka qaadayso ardada fasalka sideedaad waxyaalaha kaloo farxadda le runtii waxa weyaan wasaaradda waxbarashada sanadkan hirgelisay waxa weeyaan in yacni systemkii imtixaanaadka maaragtay oo ardada xogtooda lagu soo arurinayay iyo wasaaradda waxbarashada dhaqan gelisay kana hirgelisay wasaaradda waxbarashada tusaale ahaan waxaa kugu filan arday walba oo galmudug imtixaanka galayo xogtiisa waxay ku jirtaa system wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya iyo wasaaradda waxbarashada galmudug ay hal system bay ku wada jiraan taasoo runtii ahayd juhdi badan oo la bixiyey shahaadada dugsiga dhexe ardaygeenu ka qaadanayo maaragtay wasaaradda waxbarashada siinaysana way noqonaysa mid wasaar muxuu ahaa shahaado la aqoonsan yahay oo tasdiiq ku leh wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya taasuna runtii waxay ahayd guulaha ugu waaweyn ee sanadkan la gaaray marka maadaama aanu khibrad u lehno oo sanadka labaad aan qaadayno waxyaalaha runtii farxadda le oo sanadkan aanu kusoo kordhina ay maaragtay ay tahay in yacni wax alle wixii sanadka hore caqabadaha oon ka baranay inaan maaragtay annagoo khibraddeena kaashanayno sanadkaana si aada iyo aad runtii u qurux badan oo diyaar garow fiican oo imtixaankaas u dhici doono haddii ilah yidhaahdo waxaan rabaa sanadkii hore oo kale markaa imtixaanka qaadaynay way adkeed imtixaan in la qaado sababta waxaan kuu sheega waxa weeyaan in ardadeenu aysan manaaxid kala duwan ay dhiganayeen laga yaabo qaarkood khiyaanta ay dhiganayeen laakiin aada u adkeed in ardadeenu imtixaamadaas laga qaado laakiin waxaan juhdi aada iyo aada u fara badan gelinay in sanadusiyadkii hadda dhammaanayo bilowgiisii arday walba oo reer galmudug ah oo uu helo manhajka muxuu ahaa dowladda soomaaliya iyo waddanka o dhan laga bixiyo af soomaaliya ku qoran in iskuol walba laga dhigo ayaan juhdi ku bixinay taasoo suurtagal ka dhigayso in ardadeenu maanta ay ku wada qanacsan yihiin imtixaanka gelayaan laguna qiimeyn karo tayada waxbarashada muxuu ahaa galmudug meeshay marayso waxaan diyaarinay dadkii ka shaqey lahay hadday noqon lahayd kormeerayaal hadday noqon lahayd dadka imtixaanka saxi lahay hadday noqon lahayd dadka deji lahay dhammaantood waan diyaarinay si dhamaystiran ayaan u diyaarinay imtixaankaas taasoo ka dhigayso diyaargaroweyna mid aada iyo aada runtii u qurux badan marka annagoo taas ka duulayna waxaan rabnaa in dadkeenu ay kalsoonidaas nagu qabaan haddii ilah yihahdo ayna sanadkaanu aan u rajaynayo in maaragtay ay noo noqoto imtixaankii maaragtay ay galmudug ay ku faani lahayd runtii waxaanu dhihi karnaa waa waxaa galmudug ay ku jirtaa maanta dowlad goboleeda muxuu ahaa aadka u yar ee maanta ku guuleystay in imtixaankaas qaadaan maadaama heshiiska ka dhexeeyo wasaaradaha waxbarashada dowladda soomaaliya iyo tan dowlad goboleedyada uu yahay in fasalka sideedaad ama dugsiga dhexe mas-uuliyaddiisa ama qaaditaankiisa dhammaantiiyo shahaado bixinta mas-uuliyaddaas ay qaadato muxuu ahaa stateka u qaato haddana galmudug waxay ku guulaysataa dhixi karaa inay mas-uuliyaddaas ay maanta la wareegtay si dhammaystiran ula wareegtay waxaan dhihi karnaa galmudug maanta waxay tataa waxbarasho midaysan manhajkoodu midaysan yahay hal meel laga xukumo imtixaankoodu midaysan yahay hal maalin la wada qaado ay noqotay waxbarasho uniform ah oo runtii wax weyaan hal dhinac ujeedo runtii waaan waxaan dhihi karnaa waa shaqo ay qabteen dhalinyaro reer galmudug oo aqoon-yahano ah runtii aada iyo aada ugu mahad celinayaa ilaahayna muxuu ahaa ajar haadinka siiyo cid muxuu ahaa dadka reer galmudug la-aantoodna ma suurta gashayne cid walbo reer galmudugna u garab siidana waa u mahad celinayna haddii ilah yihahdo wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullahi
dhagajiisay isdaraw sugoo jaroob aflaahiyowse way ka baaro dhagajiisay isdaraw sugoo jaroob aflaahiyowse way ka baaro aflax specialist hospital isbitaal istatuuga ini ashan hayna adiiba makiin sheegaw afarmin isbitaal ka goray isbaare aysiin sheegnay iska talo isbitaal ilmo dhaktari idee caafimaad leesiin sheego aflax specialist hospital intii caafimaadka ka takasustiya in iska seeti islaanta hol ugu dhata uur leta aflax specialist ogaahi hudur adan ugorodaana oo fureenay ufkul hoo dareemo soconseew aflax specialist hospital culays hoo ka saaranya shaqadii ku aadistay udur intii yaryaa la ogaaday aflax kubaar wuufa inshal hiraane nag hooba iska aragda isbitaalka aflax seew raajita ordinaali ay ku kubaaro intir intir iyo udurka maskanto hoo qabtoona ay kubaaro koy aflax iyo gurgurdaayana aflax specialist hospital way liyaa meel bukaanka la jiifiyo oo iig nhayna ee masaajid waynu ku helaase daawo feeg nhayna iti iri nkadhiina raajita asra eh kombiyuutar ultrasoundna ii shaybaar digital eh iska daay nlahayna aflaxa way kiyaale zoonka lagubahasi ekes hotel manchester daraw sugoo jaroob aflaahiyowse way ka baaro dhagajiisay isdaraw sugoo jaroob
qayb ugadan barnaamijkan iyo isla deerna khiyaarey wasiirka wasaaradda shaqadii arrimo bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya mudane saadaq xersi warfaa iyo weliba usu khudbad ku jeediyey shirka wada taladooga maamul goboleedka puntland kaasi toogeyga maalintii saddexaad gale islamarkaasna laha gebagabaayay walina use sheegay in uu siiyo xubno kumida golo wasiirada uso ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha soomaaliya waxaan ku wakiilanan in shirkaasi ku qayb galaan usoona markii dambe khudbadiisa ka dari in sayid cabdulaahi denis oo agsigi in ilkaha magaalada muqdisho filan xaliyo khilaafka dowlada kula dhexeeya
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu madaxweynaha dowlad goboleedka puntland madaxweyne ku-xigeenkiisa guddoomiyaha baarlamaanka golaha wasiirada ee dowladda federaalka soomaaliyeed xildhibaanada dowladda federaalka soomaaliyeed madaxdii hore ee wasaarayaashii hore dowladda federaalka soomaaliyeed iyo dhammaan dadweynaha ka soo qaybgalay shirweynahan puntland waxaa idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu runtii waxaan dhihi karaa shirweynahan waxaa ammaan mudan in shirweynahan saddexda maalin ooga socday magaalada garoowe uu ammaan mudan yahay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland uu shirweynahan isugu casuumay looga tashanaya aayaha ee deegaankan puntland aniga saaxiibadii iga horreeyey oo wasiiradii dowladda federaalka soomaaliyeed oo gudbiyey salaan diiran oo madaxweynihiina jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed mudane maxamed abdullaahi farmaajo iyo wasaaraha oo dhammaan halkaan markii aan tegayna kala soo tashannay oo salaantaas diiran iyo wanaagga ay ka rajaynayaan shacabka puntland aan idinku salaamaynaa salaantaas diiran aan idinkaga wadno intaas ka bacdi puntland horta maanta su-aasha weyn laisweydiinaya waxay tahay shirweynahan muddo kow iyo labaatan sano kadib maanta meeshay taagan tahay meesha u socoto iyo meesha ka timid anigu waxaan dhihi lahaa shakhsiyan oo shirweynahan waxyaabaha ugu waaweyn ee ka soo baxaya looga baahan yaha waxay tahay oo soomaalidana indhaha inagu fiirinayso maanta shacabka soomaaliya meel walba jooga waxay fiirinayaan outcome-ka shirkan ka soo bixi doono haddii shirkan sidaan rajaynayno oo aan waxaan bogaadinayaa shalay toole markii aan shirkii cusleed aan gelayna madaxda qaranka aan ku wada galnay iyo madaxda dowlad goboleedka puntland oo aan ka doodaynay masiirka sidee laisugu hayaa bini aadanka horta carab iyo ilka ayaa isugu dhow wax isqabta waan isqabanaya garnaqsi bay tidhi fanaan marwadii halkan ka hadlaysay oo garaaraysa annagana waxaan rabnaa garnaqsigaas inaan maanta ka celinno annagoo ku hadlayna dowladda federaalka soomaaliya magaceeda annaga ayaa idinku matelna puntland annaga ayaa ku matelna golaha shacabka iyo golaha wasiirada iyo iyo aqalka sareba dhammaantay halkaan maanta waxaa maraya labaatan xildhibaan ku dhowaad afar wasiir wasiiru dowladayaal dadkaas wey dadka idinku matela sida halkan dowladda goboleedku madaxweynaha ku matelo ayaa annaguna waxaan ka shaqaynaa danta puntland ee ka leedahay dowladda federaalka soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay in laysku qabo kalsooni waxaa loo baahan yahay in laysku qabo kalsooni loo baahan yahay waxaa waaye annaga xagga waxaan u joognaa waxaa weeye shacabka halkan ayaanu ku matelnaa iyo annagu weliba shacabka soomaalida matalayno marka taas ayaa muhiima fariinta waxaa weeye annaga ayaa xildhibaano u ah annaga ayaa golaha wasiirada ugu jirna puntland haddii wax ka tabanayso dowladda faraanka soomaaliyeed annaga ayaan ka qaadayna uga doodayna laakiin waxaa loo baahan yahay dalku dal ballaaran weeye soomaalina maanta ma kala tegi karto isimada iyo dhammaan waxaa weeye puntland waa ku soo maasheen maanta meel fiican ayay maraysaa su-aasha laisweydiinaya waxay tahay puntland halkee u socotaa soomaaliya halkee u socotaa dalkan boqolkiiba toddobaatan shaqo la'aanta anigu wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ayaane guulo waaweyn oo dad oo dadka puntland ku faani karaan soomaali ku faani karto ayaa xukuumaddan ku tallaabsatay waxaa ka mid a deen cafinta deen cafinta dhibkii loo maray in maanta soomaaliya qarka u saaran tahay in deynta laga cafiyo in maanta soomaaliya qarka u saaran tahay inaan ku tallaabsano in interna loo furo pipeline-ka grantka loo furo oo inter investment noo imaado dalka shaqo loo abuuro oo ay ka mid tahay halkan puntland garow ay ka mid tahay ay ka faa'iida doonta ilaahayna deynta soomaaliya lagu leeyahay koonta koon waa lagu leeyahay wax wanaagsan weeye in ciidankeena qaranka soomaalida aan dhisanno wax noo wanaagsan dowladda u wanaagsan shacabka u wanaagsan weeye marka waxaan jeclaan lahaa inaan u dhaqanno puntland waxaana looga baahan yahay annaga waan ka garnaqsanaynaa waxaan leenahay annaga wixii aan gabnayna waa qaadanaynaa madaxweynaha dowladda puntland waxaan ka codsanaynaa sida saaxiibada u soo jeediyeen inaad noo raacdid xamar oo magaaladii xamar ahayd noo raacdid ilaahaydna oo aad adigu tusaale wanaagsan u noqotid la tuso biseelka siyaasadda leedahay waana kugu tuhmaya aniga nin biseel siyaasadeed leh jaal madaxweyne dalkan maanta wuxuu marayaa meel jagjar buu marayaa critical jagjar buu marayaa crossroad buu marayaa isgoys buu marayaa tallaabada iyo halkan waxa ka soo baxda iyo qaraarka halkan ka soo bixi doonana soomaali weyn indhaha ayay ku haysaa labaatan iyo kow sano aniga kadib u malayn maayo puntland ay dhihi doonto inay wax soomaali dhibaato u keenayan ay keenayso anigu puntland waxaan aaminsana waxaas inay ka weyn tahay puntland u malayn maayo inay maanta ka shaqaynayso wax dhib soomaali ku ah waxaan aaminsanaha puntland inay ka shaqaynayso wax wanaag soomaali wanaag wanaag u ah puntland marka waxaan u rajaynayaa shacabkeedin u rajaynayaa ku kalsoonaada xildhibaanada golaha shacabka idinkugu jira annagoo shalay si private aan shalay u sheegay laakiin maanta waxaan rabaa shacabka soomaalida inay maqlaan one of the problemka ugu weyn dadka shacabka puntland haysta waxay tahay xildhibaanada golaha shacabka ay usoo dirsadaan iyo aqalka iyo aqalka sare usoo dirsadaan waxaa badan high turnoverkoodaa badan boqolkiiba sidee sagaashan ama siddeetan xildhibaanada puntland laga soo doorto ma soo noqdaan waxaa mar walba la doortaa xildhibaano cusub baa la keenaa ama waxaa la waxaa la keenaa mataqaanaa senataro cusub laba sanoay ku qaadanaysaa intuu wax barana ay ku qaadanaysaa gobollada kale waxay nooga fiican yihiin waxay leeyihiin seniority leeyihiin dad badan oo meesha jooga cabbaar jooga nidaamka barna ay leeyihiin waxaan dhihi lahaa yaan laga baqin doorashada hal qof hal coda maanta waxaa puntland laga rajisgareeyey xisbiyaal ayaa laga rajisgareeyey xisbiyaal ayaa ka rajisgaraysan sharciga doorashada oo golaha shacabka soo maray aqalka sare soo maray madaxweynihii uu saxiixay puntland ma dhihi karto maanta sharcigaas ma aqbalayna ma dhihi karto waa inaan ka fiirsannoba meeshaan ka fakerayno sharci inta golaha shacabka soo maray aqalkii sare maray madaxweynihii saxiixay oo mataqaanaa loo baahan yahay haddii aad u baahan tahay recours aan ka fakarna hab maxkamadii maxkamad sare in la aada laga fakarna iyo maxkamad constitutional court laakiin waxaa loo baahan yahay sharcigaan sharci waxaa weeye dastuuri ah haddii maanta puntland u dhaqaaqday haddii maanta puntland u dhaqaaqday inay aado doorasho hal qof yaalcooda maxaa diidan soomaaliya inay u dhaqaaqdo doorasho shacabka ugu matalay aan jeclaan lahaa madaxweynaha dowladda puntland aad buu ugu mahadsan yahay shala dulqaadka in toddoba saac baan isla fadhinay annagoo ka doodayna masiirka waxaan ku kalsoonahay halkan wanaag baan ka filayaa aniga puntland hormuud ayay ka tahay ummadda soomaaliyeed hormuudkaas iyo wanaaggaas ay looga bartay ayaa looga baahan yahay inaan hore ugu soconno annaga haddaanna waa garaabaynaa wixiina looga baahan yahay dhaliil waa qaadanaynaa waxaan u nimid markii madaxweynuhuna marti qaaday aan kulligan u ajiibnay afar wasiir aan ku soconnaa oo macnaha wasiirro buuxo ah intaas wasiiru dowlo iyo labaatan iyo shan xildhibaan ka badan iyo aqalka sare ah waxaan u ajiibnay waxay tahay inaan dhegaysanno tabashada puntland ee ka qab dowladda federaalka waa soo dhowaynaynaa waa mataqaana madaxweyne waa soo dhowaynaynaa inaan kaa qaadno inaan wada shaqaynta xoojinno wada hadal iyo isku tanaasul bay soomaaliya lagu wadaa puntland wada tashigaa iyo tanaasulkaas ayay meel ku gaartay maanta madaxweyne waxaan kaa fila doonnaa haddii ilaahay idmo haddii ilaahay in wanaag ka soo baxo meeshaan soomaali ayaa indhaha nagu haysa soomaali wanaaggeeda inaan ka shaqayna looga baahan yahay dalkan soomaaliya waa hal weeye halkaas inaan halkaas soomaal ula soconno waxaan rajaynayaa haddii ilaahay idmo in halkan wanaag ka soo baxo wanaaggaas oo ummadda soomaaliya u wanaagsan puntland u wanaagsan doorasho halay ah hal qof iyo hal cod loo loo aado annagana waxaan jeclaan lahaa in lagu kalsoonaado oo aan la dareentiin inaan halkaan idinkugu matalno golaha wasiiradiina iyo golaha shacabka inaan dantiina ka shaqaynayno inaan kalsoonidaas waa lee mandateka waa haysannaa laakiin waxaa loo baahan yahay inaad aamintaan il- bini aadankuna waxaa looga baahan yahay isku tanaasulkaas iyo wartashigaas waa soo dhoweynayaa shirkan shirweynaha puntland waxaan rajaynaya inuu kheyr ka soo baxo madaxweynahana si gaara waxaan ugu hambalyaynayaa inuu halkan ka heli doono mandate cusub oo ay helaan shacabkiisa inay inay taageersan yihiin oo shacabka puntland oo uu isugu keeno bulshada qeybaheeda kala duwan annaga haddaan ka socono dowladda federaalka waxaan leenahay tabashadiinna iyo cabashadiinna madaxweyne waan soo dhoweynaynaa inaan ka garaabno ayaan diyaar u nahay inaan wada fadhiisanno wixii xala annagoo dowladda federaalka magaceeda ku hadlayna inaan wixii puntland tabanaysa inaan xalino loogana baahan yahay in laisku soo dhoweeyo isku soo dhowaanshahaas puntland iyo dowladda federaalka waa wax naga go'an weeye oo aan madaxda sare dalka ka wadno jaala madaxweyne waxaana jeclaan lahaa haddii ilaahay idmo inaad nagu xushmaysid annagoo inaad ina raacdid oo magaaladii xamar ahayd kadibna siduu wasiirka wasiir kalluumaysiga yidhi shirweyne soomaaliyeed puntland lagu cilaamiyo ummadda soomaaliya laisugu keeno sidaas ayaan kaa rajaynaynaa waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
guud ahaan barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulisina dareersiyaye cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan inin farsameeyay weliba siinlina sidaasio ammaana lah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu